warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal habeen wanaagsan kulanti wacan qodobada warka caawa ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mandhiira oo maanta laga xusay maalinta faradhaqa adduunka ismaamulka gaarisa oo shaaciya tallaabooyin ka dhan ah abaarta wararkii ugu dambeeyey xaaladaha dalka soomaaliya caalamkana afartay toddoba qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay masjid ku yaalla dalka afghanistan intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeennimo jimcaha taariikhdun ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha tobanaad ee labada kun koob iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran ismaamul goboleedka mandhiira ayaa maanta laga xusay maalinta faradhaqa adduunka oo ku beegan shan iyo tobanka bisha oktoobar ee sannad kastaba waryaheena maxamuud maxamed sheekh lafagare ayaa qodobkan mandhiira nooga soo diray bisha oktoobar sanad walba maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta faradhaqa adduunka magaalada mandheera gaar ahaan dugsiga hoose dhexe ee mandheera d b ayaa maanta lagu qabtay munaasabad maalintani lagu xusayey waxaana munaasabadaasi soo qabanqaabiyey dhalinyaro iskood isu xilqaamay kuwaas oo dhalinyarada u qeybiyay agabyo kala duwan oo isugu jiray saabuuntii lagu faradhaqan lahaa maskiga afka lagu xiran lahaa iyo weliba agabyo kale ugu horeyna waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a dhalinyaradaasi oo iyagu sheegay sababta ay maanta xafladani usoo qabanqaabiyeen dhammaan dadka reer mandheera waxaan ugu baaqaynaa maanta waxaan ku sugannahay iskuulka d b primary school oo aan ku xusayna maalinta faradhaqa adduunka oo soo bilaabatay sanadka labada kun iyo sideedii ay iska kaashadeen public private partnership privatization partnership kaasoon maanta annaga oo ka soconno organization for water relief with partnership with mazingira alliance aan ciyaalka maanta aan soo booqannay bandheera d b saan aan u buraarujinno nadaafadda muhiimadday leedahay in laga shaqeeyo gacmo dhaqa in nadaafadda guud laga shaqeeyo inay mar walba nadaafadda mudnaanta koowaad la siisay diinteenna dhaada annadaafatu nusfil iimaan waa iimaanka barkiis nadaafadoo laga shaqeeyo marka dhammaan dadweynaha mandheera waxaan ugu baaqaynaa magaaladan inay nadiifiyaan ay nadaafadda ka shaqeeyaan ay dharka ay qashinqubka ay meesha qashinqubka loogu talagala ay geeyaan ay wadooyinka qashinqubka ku daadin ani cali maxamed nuur ali dhahaa maxaa ka imaaday organizationka ook la dhahaa organization for water relief kenya aa ka imaaday maxaa imaanay iskoolka d b maxaa u imaanay sababtoo maanta waxaa maalinta oo faradhaqada gacmaha ee adduunyada maxaa u imaanay ina ilmaha barna nadaafadda gacmaha sida loo dhaqdo iyo waxa la isticmaalaya saabuunta iyo sanitizerka saabuuntii sanitizerka sida loo isticmaalo ayaa ilmaha bareynay iyo nadaafadda oo corona daraaddeed inay iska taxdiraan iyo waxyaalaha sidaan u imaaneen burhaanuddiin maxamuud waa agaasimaha dhallinyaro la magac baxday mazingira alliance oo iyagu maanta qabanqaabada xafladdaasi hormuud ka ahaa maanta shan iyo tobanka oktoobar waa maalinta faradhaqa adduunka annagoo ah kooxo kala duwan sidii mazingira alliance organization for water relief kenya life boy iyo wasaaradda youth and gender waxaan iskugu nimid iskuulka mandera d b si aan ugu xusno maalintaas waxaan keennay agab kala duwan oo kale ah sanitizers masks iyo sobs sidoo kale waxaan dadka magaalada ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan nadaafadda iyo inay qashinka iska fogeeyaan inay faraha dhaqdaan ugu yaraan shan jeer maalintii annaga mideeda kale waxaa nahay dad islaam ah ee annagaa nagula dayanaya nadaafadda nadaafadda waa iimaanka nuskiisa marka maalintan waxaa loo sameeyey si loogu daydo muslimiinta ee nadaafadda aan ilaalina qashinkaan iska fogeyna intay wasaq kuu jirta ayuu cudur kuu jiraa wabilaahi towfiiq maxamuud maxamed sheekh maxamuud alfagar warbaahintiista mandheera
aad buu u mahadsan yahay lafagere maamulka wakaalada biyaha ee gaaraysa gawaasku ayaa jimcaha maanta ah soo afjaray biyo la-aan saddexdii bil ee lasoo dhaafay ka jirtay ku dhowaad toban xaafadood oo ka mid ah xaafadda e d c oo ka tirsan galbeed afhayeenka wakaalada biyaha ee magaalada ah ee gaaraysa mister cumar cabdulaahi nuur banadhool oo ka hadlay mado lagu tijaabinayay laba ceel biyood oo lagu qoday webiga jiinkiisa ayaa u mahad celiyey barasaabka gaarisa isagoo dhanka kale ka warbixinaya xaafadaha ka faa'iidaysan doono mister cumar ayaa sidoo kale tilmaamay in howshan uu door weyn ka qaatay madaxa guud ee dhanka maamulka biyaha gaarisa mudane yuusuf cabdi barre sarreeye
magacaygu waa cumar cabdullaahi maxaan ahay xariyaha bulshada wakaalada biyaha ee magaalada gaarisa gawaasco runtii maanta maxaanu furnay bohorka a d c ayadoo dadaalkaas uu ka imaaday gabanaha countiga gaarisa his excellency cali bunu qorane warka gaars a d c ay maanta biyo ku heleen waa la socotiin laato biyo waad haysteen waxaa la gelaya arrimayaal aan wax hadda aan ka sheegi karin idaacadda laakiin asaga inta karaankiisa wuu dadaale muxuu hubsaday inuu biyo a d c niga qodo laba boqol labada boqolna waa tayaar haddana biyaha waa la qaraaxaya marka dadweynahana way ka faa'iidaysanayeen midda kale dadweynaha u sheegayna maxaa weye maxaa loogu talagalay bula tawakal bula highland a d c adc kichinjio dhoobaalay dhinac geestow tumaini gurjadidi burjidayana ku dhex jirta inta madaxsinayo managing directorka isagana inta kalankiisa ee ugu dadaale maxaa ishe aad buu la tacaale aad buu u daba orde mudane yuusuf cabdi sarre oo ah maamulaha guud ee wakaalada biyaha gawaasco maxaan la kulannay caqabado badan caqabadahayna runtii garab buu naga siiyey una tallaabo weyn noogu qaaday boholaha noogu furay biyahan hadda way socdaan
dhankooda qaar ka mid ah haweenka ku nool xaafadda e d c ayaa warbaahinta uga warbixiya dareenkooda ku aadan biyohelidda iyagoona sidoo kale u mahad celiyey barasaabka ismaamul goboleedka gaarisa cali bunow
على صبر الفار حلينا وحان دقني بربرس كسدان أكل إيه هرمري جريجي إيه هرمري سما مالين عن ساق ودقي مسين تيجي وانف بيها وان صوري وان دري حتى مربان ودري أم هاد علاني يقول كي أم هاد علينا هاد أنا مهاد بان كاج علينا بيها نقول قلا علي بنو قرآن مهاد بان كاج علينا وان كوجم هادينا قرب بان كون هاي ها كام دوا هرينا بالكموت هدون قمنا قرب بان ساقوها بالكين وان بعينينا ها بالك وان بعينينا بالك بيها وان كو وان كو قصبنا سمها كواسكو أسكن هنود دالة يوسف سرعي ما waa u mahad celinaynaa asagana hanoo dadaala biyaha noo soo sii daaya agoon baa jirtaa dad jiran baa jira biyaha noo soo sii daaya hanoo dadaala garaf aan u noqon asna garaf ha noo noqdo annagana biyaha biilka waan bixinaynaa waan ku qasbanna inaan bixino asalaamu calaykum cadar maxamuud cabdille waa mahadsan tahay heer allaho kacani maanta oo biyaha lasoo sii daay oo toddoba saace oo cadar maxamuud ah biyaan ka bixiyey kun iyo shan boqol maan oo aan dhaansaday oo biyoole ah saddex beri waan sugaya tabar lama hayo tabar ma marka haddaa biyihii noo keentay waa mahadsan beerka beerka diyaar baa u sabab waata buusan bixinayne beerka diyaar baa una biyaheena la gooyn yuusuf saray aw agaasimaha gawaaska uu mahadsan yahay afar iyo tobankii boqolkan uu salaaman yahay
dhinaca kale dowladda ismaamul goboleedka gaarisa ayaa shaaca ka qaaday tallaabooyin lagu xoojinaya dadaalada ay uga falcelinayso saameynta abaarta barasaabka xogeenka gaarisa cabdi dhaqaar ayaa sheegay inay mudnaanta koowaad ay siinayaan biyo dhaaminta waxa uu carabka ku adkeeyey in lixda deegaan baarlamaaneed ee gaarisa laga hergeliyey ilaa saddex boqol iyo konton xarumood oo dadweynaha loogu fidinayo biyo dhaamin ka-xogeenka guddoomiyaha dowla deegaanka gaarisa ayaa sheegay in maadaamay xaalad adag jirto aynan u furnayn waddo kale oo aan ahayn in la kordhiyo tirada booyadaha la howlgeliyey sidoo kale waxa uu xusay in la sii wadi doono dayactirka ceelasha biyaha iyadoo lagu salaynayaa baahiya dadka iyo xoolaha cabdidhaqana ayaa sheegay in koox u horkacaya sarkaalka sare ee waaxda biyaha ee gaaris axmed cabdinuur loo diray inay dib u hagaajiyaan ceelka biyaha ee dhigaharja oo shacabka ay baahi weyn u qabaan ku-xogeenka barasaabka gaarisa waxa uu dhanka kale saraakiisha waaxyaha biyaha barnaamijyada gaarka xoolaha beeraha iyo maaliyadda ku booriyey inay isa saaraan mas-uuliyad isku mid ah oo ayna isku dubiridaan dadaallo joogta oo ka dhan abaarta cabdi dhaqane waxa uu sheegay in waaxda xoolaha ee gaaraysa ay si deg dega uga falcelin doonto kiisaska cudurrada xoolaha ee deegaanka faafi sidoo kale waxaa wacad ku maray in aan loo dulqaadan doonin darawalkii la soo tabiyo in isagoo biyodhaamin loo xil saaray oo habdhaqan xumo sameeyey mas-uulkan waxa uu hoosta ka xariiqin sare loo qaadaya dabagalka la xiriira ka jawaabidda saameynta abaarta kulankan oo arrimahan ka sheegay guddoomiye ku-xigeenka gaarisa ayaa waxaa ka qayb galay xogeyaha dowla deegaankaasi cabdi maxamed xogeeye ku-xigeenka yunis nuur wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta waa dhaqaale ciise oyo dhigiisa biyaha iyo waraabka cabdi cumar sarkaalka sare ee waaxda biya axmed cabdinuur dhigiisa waaxda xoolaha beeraha ibraahim mallow iyo agaasimaha barnaamijyada gaarka ismaamul goboleedka gaarisa cabdinuur ali xuseen dhanka kale mid ka mida waxgaradka ismaamulka gaarisa ayaa ku baaqay in la caawiyo dadka ay abaartu saamayso xaalad adag ee wajahaya
magacayga waa uwaas mawliid maxamuud waxaan rabaa arrimahan hadda abaartan maalmahan gobolkan waqooyi bari ku dhufatay khasuusan gaarisaa hadda khaasatan weliba waxaan ka hadli rabaa eeriyadan hadda hulluuqo sangaa'ilu ijaara handaaro masalaani arrin aad iyo aad u foolxun baa halkaa ka taagan oo masiibo ah waan ogahay doorkii hore madaxweynaha wuxuu ku qayliyey masiibo qaran inay tahay arrinkan laakiin wax u soo dhaqaaqay oo gurmad ah dadkii hadday noqon lahayd dowladda dhexe iyo hadday noqon lahayd dowlad goboleedka garissa county wax gurmad ah oo rasmi ah oo dadkaas hadday noqon lahayd biyo iyo hadday noqon lahayd dawo iyo hadday noqon lahayd cunno intaba ma haystaan xoolihiina waa dhaafeen dadka raggii saddexda boqol lahay waxa lii soo tabinay ayagoo faramaran bay hadda soo galeen luuqo barna waxay soo galeen magaaladii ijaara oo lo lahay saddex boqol oo naf raggi lahay ar iyo laba meesha waa lagu leeday hadda dadkiibaa xaaladoodii ay maarata khatar ku jirtaa waxaan ka codsan lahay hay-adaha caalamiga iyo dadka islaamka ee muxsiniinta ah iyo dowladda countiga madaxdeeda iyo dowladda dhexe dhammaan waxaan ka codsanayaa meeshaas in sida ugu dhaqsiyaha badan gurmad loola gaaro ilaahay baa gurmadkiisa meel walba gaaraa waxaan leeyahay idinkana mas-uuliyaddii baad qaadeen dadkaas sida ugu dhaqsiyaha badan in la gaaro ayaan ka codsanaya eedeysanaha ugu muhiimsan ee looga shakisan yahay dilka gabar orodyahan kenyaan ah oo lagu magacaabi jiray agnes jabet yirob ayaa lagu soo waramayaa in xabsiga la dhigay siduu xalay u xaqiijiyey agaasima waaxadda baarista dembiyada dalka e d c i da warbaahinta eedeysanahan oo lagu magacaabo ibraahim rotij ayuu xiriir kala dhexeeyey gabadha la dilay waxaa tuhumanaha gacanta ku dhigay dembibaarayaashii isagoo ku sugan deegaan baarlamaaneedka jangamwe ismaamulka mombasa maadaama ay baadigoobayeen muddooyinka dambe sida laga soo xigtay ciidamada booliiska ee rutijo oo baxsad ahaa tan iyo markii inantaasi la dilay ayaa la qabtay isagoo isku dayaya inuu waddanka ka baxsado oo u galo mid ka mid a dalalka kenya dariska la-ah taliyaha booliiska ee deegaanka jangamwe david mathiw ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey qabashada eedeysanaha
Inashukiwa ya kwamba alitekeleza haya mauaji uh, kule Iten Keio North na akaweza kutoroka. Uh, tangu wakati huo amekuwa bioni akiwa amejificha, lakini tuliweza kumu, kumnaza katika eneo hili la Changamwe. Pia ningependa kuongezea kwamba alikuwa na gari ambayo alikuwa anatumia na pia tuliweza kumpata akiwa na rafiki yake mmoja tuliweza kupata simu zake zile alikuwa nazo, na tunashuku ya kwamba uh, simu moja ni ya uh, yule ambaye ni mwenda zake Agnes, na uchunguzi umeweza kuanzishwa na maafisa wetu wa polisi, na mshukiwa ataweza kufikishwa kotini hivi karibuni.
tina tirob oo ah hooyada gabadha la dilay ayaa dareenkeeda muujisay
Tuliongea siku ya mwisho, alikuwa Jumapili na alikuwa ja nyumbani. Alimwambia tu mimi naenda ninaye resi mwezi wa kumi na moja. Sasa mimi naenda ng'ang'ana ma- na mazoezi kwa huku Iten, alafu kama ba- bado wiki moja niende ng'ambo, nakuja nyumbani.
haatana dhanka wararkii ugu dambeeyey caafimaadka wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa diiwaangelisay kiisas dhan boqol soddon iyo afar kadib markii baaritaan lagu sameeyey dhacaandhan lix kun afartan iyo toddobo xaaladaha dalka celcelisaan waxay marayaan maanta laba dhibic laba boqolkiiba waxaana ka soo kabsatay boqol afartan iyo laba waxaana u geeriyootay siddeed qofa kiisaska guud ee dalka waxay marayaan laba boqol konton iyo kow kun siddeed boqol iyo siddex halka bogsashada guud ay tahay laba boqol afartan iyo shan kun toddobaatan iyo toddobo halka dhimashada guud ay marayso shan kun laba boqol iyo toban
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle maxamed cali caadle oo magaalada johar kulan kula qaatay ciidanka booliiska ee ammaanka doorashada sugaya ayaa kulan dardaaran ah ee ammaanka ku saabsan la qaatay qaar ka mid ah ciidamadaasi anuguna waxaan aad idinkugu adkayna haddii ilaahay ka raali noqdo inaad aad ugu dadaashaan oo aad adkaysataan sida aad sirtaas aad u xafidi lahaadeen waxaan hubaa haddii aad sirta adinku ilaalisaan amniga guudna laga shaqeeyo doorashadu waxay u dhici karaysaa sidii loogu talagalay si cadaaladahay u dhace wax kastaa la qaban karaa laakiin haddii la waayo sir iyo amni hal shaqoo la qaban kara ma jiro adduunka oo dhan inta joogtaa isu keento haddaysan amni hayn wax ay qaban karaan ma jiraan
wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed ayaa ka hadlay sababtay u soo musaafuriyeen boqolaal qof oo soomaaliyeed kuwaasoo muddo dheer ku noolaa magaalada laascaanood ee gobolka sool oo horaantii bishan ee halkaasi somalilan ee ka soo raaftay wasiirka arrimaha gudaha somalilan wuxuu sheegay inay tallaabadan ahayd go-aan dowladeed oo ammaanka lagu sugayo dadka deegaanka ee reer laascaanoodna ay codsadeen in dadka ah ee ka soo jeeda koonfurta soomaaliya laga saaro isagoo sidoo kale ugu dambeyntii sheegay inaysan wax faragelin ah ku samayn hantidii dadkaasi la raafay ee laascaanooda uga soo tageen
muddadii annagu aanu joognay cidda gobolka ka warbixinaysa iyo marka ugu horeeya cidda lagala tashanayo ee xaaladda gobolka gudbinaysa waa guddiga nabadgelyada ee gobolka oo uu hormuud ka yahay barasaabka gobolku waayeelka iyo waxgaradka gobolka golahaygii wasiirada ee tegey waxaan la kulanay dhammaan guddiga nabadgelyada ee gobolka waxaan la kulanay aqoonyahaankii gobolka waxaan la kulanay ganacsatadii gobolka waxaan la kulanay dhallinyaradii gobolka waan la tashanay waayeelkii iyo waxgaradkii gobolka halkanaanu ku haynaa qoraaladii intaan tegin dad fara badanoo waayeelka gobolka oo ganacsato leh oo waxgarad leh oo cuqaal leh oo aqoon-yahan leh way soo codsadeen oo ay codsanayaan oo leeyihiin dadka hana laga saaro gaar uma aha gobolna laakiin waa siyaasad dowladda somalilan ay ku xaqiijinayso dadka ajanabigahe jooga dalka iyo sifaha sharciya ay ku joogayaan dadka shicibkaa marka loo tagana mar walba way ammaanaan ciidanka nabadgelyada ciidanka qaranka ahee jooga gobolka sool laakiin haddana iyaga oo jooga ama meelo badan oo kale caalamka oo kale iyaga oo jooga ayaa haddana falaal argixisa ay dhacaan waayo maxaanku dhahdaye falaalka argagixisada markay dowlada isku duulayaan iyo falaalka argagixisadu sida imika caalamka uga socdan waa kala jaad ninka fulinaya waa nin kula midaba waa nin masaajidka kugula tukanaya waa nin kula afahom af soomaali ku hadlaya ama ha u dhashay reer somalilan ama yaanu somaliland u dhalanay meelo badanoo caalamka laga fulinayana cidda ay ka fulinayaan waa nooca meelaha ugu badan ee laga samato bixiyey ayay somalilan ku jirta ilaa iyo sool marka iyada lafteeda lagu daro kaysas fara badanoo gacanta lagu hayo iyo qaar hore oo maxkamaduhu ay xukumeenna waa ay jireen gacantaa lagu hayaa hay-adaha ku shaqalina aad ba uga shaqeyna in barnaamijkaa dowladdu arrimaha nabadgelyada sababta looga dhiga ay fulinayso ka sokow waxaad gudubaho ganacsigoodii iyo faragelinaho lagu sameeyey ma jirto marka ugu horeysa dadkaasi dalkoodii soomaaliya loo celiyay laguma xadgudbin sifihii halkan ay ku joogeena arrimahay saameynayeen waxa weeye waa sharciyadda somalilan maanta nina anigoo wasiir itagoo jaalaxadka kama tallaabi karo haddaana dowladda etoobiya fiisa ka haysan jabuutina iskama tegi karo haddaana sharciyadeeda marin iyo meel kastoo adduunyada dalalka noocaasaynu ka mid nahayo dadka u doodaya haddaana ujeedadeenu hayn soomaaliyadaynu berigii hore joogi jirna aynu ku milanno dadkaa waxba laguma sameynina dalkoodii soomaaliyun baa lagu celiyay
dhankii wararka ugu dambeeya ee caalamka xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka ingiriiska oo lagu magacaabo jiray david ameysa kaas oo laga soo doortay liif onsi ayaa u geeriyooday dhaawac toorey ah oo maanta loo geystay xildhibaankan ayaa waxaa weerar u geystay nin ku hubaysnaa mindi wuxuu baarlamaanka ingiriiska ku biiray sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo saddexdii wuxuuna ahaa rugo caddaa dhanka siyaasadda ugu dambeyn ugu yaraan afartii toddoba qof ayaa dhimatay kadib markii qarax uu ka dhacay gudaha masjidka shiicada ee magaalada gandarhaar ee koonfurta waddanka afghanistan siday sheegeen mas-uuliyiinta qaraxan oo dhacay maantoo jimco ayaa ka dhacay masjidka bibi fatima oo ah masjidka ugu weyn ee ay ku cibaadaystaan shiicada ee magaalada gandarhaar